asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubintayna murtada maanta xubintayna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadde waana xubinta murtada maanta een dhinacyada farada badan leh ku taabanno ama aan maaragtay si ilraxan leh aynu ugu eegno meelo fara badan oo dareen soo jireen ah ama taariikh soo jireen ah xumbaarsan una xumbaarsan bulshada soomaaliyeed haddii ee beydmahayo middaas iyadaa ayaa waxaan ka soo waxaynaa ama aan ka soo maroojinaa ama aan ka soo miirnaa haddii ee beydmahayo waxyaalo fara badan oo ku gaadhan hawshaas iyadaa ee jirtay waxaana markaa iyadaa ahaa oo hawshu noqonaysaa hawl haddii ee beydmahayo dadku ay isla fahmi karaan amaba markii looga sheekeeyo ay sheekada dhegaystaan sheekada warkeedu uu gelahayo meedan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe waxaa la yidhi waxaa jiray heero deegaan wadaag iyo dal wadaag iyo deris wadaag intaba ahaan jiray se aad u og tahayba soomaalida waxaa ka dhex jira dhaqamo aad iyo aad u fara badan oo qaarkood laga yaabo inay ka imaadaan isha kore iyo muuqaalka iyo barashada qoysaska waxa weeye haddii nin deriskula yahay ninkaasna uu yahay nin dhaqan xun dabeecad xun wax cunis xun fasas xun socod xun dulqaad xun meelo badan ku xun hadduu ninkaasu noqdo waxaa macquula gabdhaha adugu aad dhashay ee isaga ku soo akoray ee uu adeerka u noqon lahaa ee deriska u ahaan lahaa inaad u diiddo aad wiilashiisa u diiddo aad dhahda wiilashaadu gabdhahayga ma gelaan inaad dhahdo waa macquul sababtoo ah dee ninka isagaaad ka aragtay dhaqanka foosha xun ama dhaqamada la diidi karo ama dhaqamo inay gabdhahaaga heerkaahu galaan aadan rabin ayaad ka dhex aragtay waad diidi kartaa marka kan hadduu daris kula yaho gaal kula yahay dee dhaqankiisuna xun yahay oo gaalnimadu ku xun yahay oo si kasta u xun yahay dee gabadh kuma darsanaysid ku soomaali oo daris kulaah oo islaam kula sheeganhaya oo dhaqankiisu liitana dee isagana dhaqankiisaa liita uma baahnid oo maaragtay dhaqanka liita waxaa loo baahan yahay inay diintaadu kaa reebto oo diintu reebto hadduu fahmi waayo waxaa jiray marka laba reer oo derisa labadaa reer ee deriskaah mid ayaa saas dhaqamada noocaasa lagu arkay kii kale gabdhaha ka ceshaday kii kale ayaa gabdhaha ka ceshaday markaasay madaxweyntoodii soo xuleen waxayna u keeneen qoladii kale waxay ku dhaheen reer hebelow deris baynu nahay reer hebelow deegaan wadaag baan nahay reer hebelow ehel baanu nahay waxaan rabnaa waana isla deganna inaan kala guursanno ayaan rabnaa qodobkaas ayay soo jeediyeen ninkii reerkan kale odayga u ahaa ayaa u jawaabay oo dee ninka ay soo magansadeen ee ay dhaheen aan gabdhaha iska guursanaa ayaa wuxuu ku yidhi dhaqankaaga ma diidani seedise kaa dhigan maayo dhaqankaaga ma diidani kusa dumaashiyaysan maayo yidhi dhaqankaaga ma diidani kuna dumaashiyaysan maayo dhaqankaaga anigu ma diidani kusa dumaashiyaysan maayo ayuu ugu jawaabay taasoo macnaheedu yahay anigu dhaqamadiinna hoose iyo arrimihiinna hoose iyo habkaad waxu wadaan iyo sidaad waxu wadataan idinka gaarad intaa shaqa kuma lihi laakiin idin dumaashiyeysan maha idin dumaashiyeysan maha macnaha gabadh idinkama guursanhayo weeye hadalku haddaad doontaan tayda guursada u fiirsayaa hadalka ninkanuma dhihin gabadh idinkuma darahay wuxuu yidhi seedi iyo dumaashiso ma jirin haa dhankii wuxuu ka soo qabtay haweenka wuxuu yidhi dhaqankiinna ma diidani kusa dumaashiyaysan maayo oo anugu intaan gabadh kaa guursado gabadha walaasheed dumaashiyay dhihi mahayo saasuu ka wadaa kusa dumaashiyaysan maayo laakiin kuwaygu hadday doq kuu raacaan kuma diidayo weeye ujeeddadu dhaqankaaga dhaqan ilan guurkii waa dhaqan moogta dhaqankaaga ma diidani adiga inaad guursato ama aad gabadh walaashay ama gabadha inaad guursato ku raacdo iyadu ku ogolaato anugu ma diidani laakiin adiga gabadh kaa guursan maha weye hadal dhaqankaaga ma diidani kusa dumaashiyaysan maayo ayuu uga jawaabay waana arrin u baahan ilaa iyo maanta in layska ilaaliyo dadka soomaaliyeedna ayna noqonin kuwa aan isgabdhageyn sababtoo ah dee dhaqamada foosha xun haddii laguga arko cidna gabadh intay kaa guursato gabadhaada kala dumaashiyeysan mayso mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidamka eebe waxaan dhahaynaa shimbir intaad baalka haysa aad xukuntaa shimbir intaad baalka haysa aad xukuntaa